Magaalada Jowhar ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusay afartan iyo shan arday ardaydaas oo ah dufcadii laba iyo tobnaad ee ka qalin jebisay hoyga tababarada iyo tiknoolajiyadda ee Bondo munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulayaal macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha macadka Bondo Ustaad Abuukar Naasir Cali ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo dhammaan ardayda ee ka qalin jebinaysa macadka Bondo waxay u tahay waa laba farxadood waxay u badan yihiin eh, boqolkiiba toddobaatan arday sanadkan form four ah Eh, shalay natiijadii maadaama la shaaciyey oo ardayda ay ku baaseen iyo maanta ay ka qalin jebinayaan macadka buundo computer software waxaan leenahay ardayda hambalyo hambalyo laba jeer waxaa sidoo kale ardayda dhiirigelin u diray qaar ka mid a macalimiinta macadka Bondo iyo marti sharafka kale ee kasoo qayb gashay madashan guddigoodii kusoo bixiyeen waxbarashadoodii dheeraay sidoo kale waxaan leeyahay kun iyo kow jeer hambalyo hambalyo maanta waa mudaysteen ilaahay aniga waan baray anile waalidiintiina kusoo dadaalay hooyo aabana maantana ma khasaarin kuwii guulaystan ilaahay niga dhigo adiga oo gurigaaga joogo ayaa waxaad ka maamulaysaa caalamka meesha ku dhis haddaan bara weyno adeeryaal miyaan tuugsanaynaa war ma tuugsanaynaa waxaan idinka rajaynayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo halka aad meenta ku haysa waxay kaa bedelaysaa lile waqtiga kaa bedelaysaa marka taasi dadka inta badan ma fahmi karaa marka in yar baa fahmi kartaa marka adoo dhalatay waqti wax baa aqoonin haddii aa waxbarasho wax uqatay siisid waxay ku noqonaysaa mid kaa bed waqti kaa bedasho
waxaan kusoo gebagabaynaa mar labaad iyo mar saddexaad gabdhahayga qaaliga ah wiilashayga qaaliga ah oo kombyuutarka ka qalin jibinaayo waxaan rabaa anoo kombyuutar wato idinkeena haddaa idin keesto inaan meel saartaana idinka rabaa qofka waan wax baran ugu yaraan inuu qofkaas waxaan qori karo waxaan akri karo si looga baxo jahliga jahliga waa waa dhib badan yahay marka si looga gudbo marxaladaas waxaan u baahnaa marka qof kastoo inaga mid ah maanta waxna qori karo waxna akri kara qofka walaalkiis inuu gaarsiiyo eh, cilmiga ardayda quruxda badan leh macalimiinta maamulka wiilkayga oo ka qalin jibiyey iskuulka buunde aan ka socdaa waxaan ku sheegayaa
dufcadan ayaa ah dufcaddii laba iyo tobnaad ee iskuulkan ka aflaxda tan iyo markii la aasaasay